aad baa umahadsantihiin waa ku faraxsanahay run ahaan muqaabaladan taban shirkan oo forumkii labaad aan ku qabanay aan qabanay ah danta laga lahaa wuxuu ahaa run ahaan dadka khubarada ah ee waaweyn dalka soomaaliya gudihiisa jooga iyo kuwa banaanka jooga waxyaalaha ay ka dalka gudi waxyaalaha dalka ku saabsan dhismaha dowladnimo ku saabsan inay si wanaagsan looga wada hadlo taban beebare waxaa lasoo gudbiyey aada u fara badan oo dhowr iyo labaatan ah waxaa dooda la galay run ahaan aada iyo aada u badnaa oo aan ilaa tobaneeyo doodood ku dhowaa labadaa maalmood marka waxaa laga hadlayey dowlad dhiska soomaaliya laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ilaa maanta casharadii laga bartay maxay ahaayeen maxaan soo khaladnay maxaa inoo saxmay wixii aan dhaxallayna maxaa burburiyey iyo maxaa mustaqbalka sidee baan u iftiiminaa si looga baxo dhibaatooyinkan dalka ragaadiyey ee muddada dheer run ahaan ula dhaqaaqilaa
waa garta marka dadka aada doorateen oo warqadaha cilmiga soo bandhigayay dadkii doodaha ka qeyb galay waxyaabaha ugu badan oo ay u arkayeen mushkiladda dowladnimada inay haysato idiin soo baxay o aada aragteen maxaa ka mid ah horta nasiib wanaag dadka kasoo qayb galay shirka waxaa hoosgareeyey oo martigeliyey saddex jaamacadood oo waaweyn oo dalkeena laga yaqaano sida jaamacadda hormuud banaadir iyo jaamacadda muqdisho waxaa kasoo qeyb galay tobanaan khubarada ugu waaweyn oo jaamacadaha yurub iyo maraykan macalimiin waaweyn ka ah dad kale oo aada iyo aada u fara badan oo dalkeena gudihiisa jaamacadaha gudaha dalkeena jooga ayaa kasoo qeyb galay daban dadkaasi waxay focus garaynayeen oo ugu muhiimsanaa runta marka la yidhaahdo gafafkii lasoo galay qeyb ka mid ah yani maalan dalkeena sideebuu usoo dowladnimadu u dhaqantay dabcan warqadaha lasoo gudbiya waxaa ka mid ahaa dalkeenu kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii reer galbeed marka loo yimaado inaynaan wax weyn ka baranin oo waan la dirirnay muddo dheer baan la diriraynay kolkii dambena talyaani oo system fiican aan haysanin dagaalkii labaadna lagu jebiyey ayaa laynoo dhiibay innagoon marka reer galbeedkii wax ka baranin xadaaradeenii iyo albaxnimadeenii islaamkana aan si fiican u hirgelin karin ayay dowladdu dhalatay dowladdu markay dhalatay warqadaha lasoo gudbi waxaa ka mid ah inay ishortaagtay ama ay mararka qaarkood la dirirtay dhaqankii ummaddu lahayd ee odayaasha iyo culimmadu ay dadka hogaamin jireen iyo diintii ummaddu lahayd oo run ahaan lagu dhaqmi jiray si xoog badan in labadii iyo dowladdii laysqabadsiin kari waayey oo la heshiisiin kari waayey ama aan la isku wadaayinba ina way isu baahan yihiin oo labadan tiir buu dalku ku dhisnaa labadaa tiiruu ku dhisnaa marka iyoiyo dowladnimadii yaa isqaban waayey waxyaabaha doctor caliow laga guntay dadkii aqoon-yahanka ahaa ee goobta ka hadlay ee sida gaarka ah xasuusta idinkugu leh marka loo fiiriyo hanaankii wax loo soo gudbiyey waxaad ka tilmaami karto oo aada dhegaystayaasha la wadaagi karta ma jiraan run ahaan markii loo fiiriyo brofesorada qaarkood haldhugyaal aada u culculus ayay keeneen oo dalkeenu meeshuu ka soo kharimay darinta marka la tolaayo waa la falkiyaa darintuu meesha ka soo halowday falkintaas hore inaan si saxa loo soo dhisin qawaaniin saxana laguma dhisin tashi saxana laguma dhisin islaamkii iyo laguma dhisin hawsheedii saa daraaddeed wax soo kharimayba si tartiiba u dumay ee wax weyn oo dhismay ma dumin wixii la dhisayna wuxuu ku dumay siyaalo oo dhib yar buu ku dumay dadkeenu marka run ahaan waxay u baahan yihiin si oo degan oo miyir qabta inay dib ugu dhisaan marka danta laga leeyahay abxaa researchkaasoo dhan cilmibaaristaasoo dhan danta laga leeyahay waxaa weeye wixii hore inaan duruus ka baranno ugu dambaynna mustaqbalkeenna si ilbaxnimo aan u dhisno oon la soo celcelinin gafkii hore dadka waxaa u caqli xun dad ku noqnoqday meesha ku socdeen oo kilo hal kilomitr maanta o dhan soconaya ama gafkii lasoo galay dhammaantii dib u soo celinaya waxaan is leenahay geedi socodkeena waxyaaluhu la hakanaya waxaa ka mid ah dadka qaarkii oo madaxooda ay ku jirto gafkii lasoo galay inaan dariiqa si saxa loo samaynin marka lasoo ururiyo marka wixii cilmi baaris halkaasi lagu soo bandhigay wax la isla gartay inaanay soomaalidu weli isla fahmin oo la isla qaatay ma jiraan taban qodobka ugu muhiimsan oo shirkan marka la fiiriyo sababta loo qabtay iyo waxa laga dooday iyo waxaasoo dhan haddii lasoo ururiyo waxaanan weli isla afgaranin soomaalidu dalkeenna saddex iyo lixdan sano maxaa soo meeshuu ka yimid waa ognahay iyo farxaddii xorriyada lagu farxay maanta wixii aan maalintaa ku fikiraynay iyo maanta siduu yahayna cirka iyo dhulka inta isu jiraan bay isu jiraan weli marka waxaan la ysla baadhin oon laga heshiinin oon laysla taataabanin oon laysla gorfaynin wixii waxaan keenay gafafkiibaaban shirana lagama qabanin macna leh doodna lagama gelin waxaa marka dhici karta shirkaniba inuu yahay shirarkii ugu horeeyey hadduusan kii ugu horeeyey ahayn oo sida looga hadlo u malayn maayo in la dhihi karo shirar waxaa loo qabtay dalkeena maxaa soo burburiyey oo maxaan soo khaladnay isagayna hadafku ahayn madaxweyne iyo madaxweyne la-aan ma aha ee dalka iyo dowladnimadaas soo khaldantay waa gartay aqoon-yahankii marka haddii aad tihiin doodaha noocaana ayaad wadaan cilmi baarisyaa lasoo bandhigayaa shirar noocaana waad qabanaysaan sidaan aragno yaad rabtaan marka aragtida aad keenaysaan inay ku dhaqmaan oy wax ku bedelaan haddaynan dowladdii soomaaliya afkaarta aad keenaysaan aysan aadan u gudbin karin ama aysan toos u qaadinayn sidee arrimahan u dhaqangalayaan waa sileedihin run ahaan markii la fiiriyo dalkeenu maanta siduu yahay dalka aadka u weyne toddoba boqol oo kun oo kilomitir soomaalidu hadda dowladeeni ay degan tahay wax ku dhow taban dalkaas maanta dal isla socda oo midaysan ma ahoo khilaaf dhexdeenna ah ayaa jira sistem federaalahoon aada loo qeexin ayaa jira khilaafaad iyo kala maanduwani ayaa jirta dalka dhexdiisa taban waxay la tahay maanta marka la joogo na waa si sida waxaan hadda mushkiladan looga baxayana waa si kale daban maanta marka la joogo dowladda maanta joogta iyo ee gobollada u kala qaybsani weli dowladnimada wixii laga rabay maysan hananin dalka dhanna baawarkeedu ma gaadho dadka shacabkaa kama xoog badna iyadu oo waxaa weeye waa dad iska agdhow oo siman waaye dowladnimadan waxaa lagu yaqaanaa inay inta kale ka xoog badan tahayoo ruuxii la rabo la dhihi kara halkan islam waad khaldan tahay dowladdu ilaa marka ay soo gaadha meelay inta kale ka xoog badan tahay markii la heshiiyo si aan isu xukunno ciidan baan leenahay baarlamaan baan leenahay wasaraan leenahay madaxweynaan leenahay waxaan ku heshiisnahay inaan waxaa la khaldin oo ruuxii waxaa khaldana maxkamad la geyn karo meeshaa marka la soo gaadho number one dowladda mas-uuliyadda qaadanaysa waay